su-aasha waxa ilaahay xaaraantimeeyey inuu xaaraan yahay la isku waafaqsan yahay xalaashiga la xalaashado xukunkeedu waa maxay intiina kale ma yani ogaan baad uga aamusteen mise waydaan garanayn istixlaal almuxaramaat almujmac calaa taxriimiha aye naam maxamed waa kufri bilitifaaq yani khilaaf kuma jiro ayb الsu'aal الthani ma huwa daabit الاstixlaal xalaashiga qaacidada lagu garan karaa maxay ta lagu garan karo qofkaasi wixii ilaahay ka xaaraantimeye inuu xalaashaday alاstixlaal almukafir ma aha istibaaxa alcamaliya alficiliya aye istixlaalka horta waa maxay markiisa hore ma huwa alistixlaal samaynta shayga la sameeyaabaa ma hadalka lagu hadlaabaa ma huwa alistixlaal nacam cabdallah kayf alictiqaad biannahu xalaal ah alاstixlaal waa alictiqaad biannahu xalaal ama ha sameeyo ama yuu samayn waa ictiqaadka uu ictiqaadu aamino inuu shaygaasi xalaal u yahy idan istixlaalku ma min acmaali اlquluub ba mise waa min acmaali اljawaarix wاlisaan nacam waa min acmaali اlquluub ayb kayfa yucraf إda kana الاstixlaalu min acmaali الqulوb halka wax laga xalaashadaa qalbiga ay tay kayfa yucraf ana hada الinsana istaxala hada الmuxaram see loo garanayaa qofkan inuu xalaashaday shaygaa ilaahay ka xaaraantimeeyey nacam man ladi yarfacunak nacam an yusarix bianahu xalaal inuu isagu caddeeyo soo maha inuu xalaal yihi siduu sheekh بن cuthaymin raximah الlah lakin low qaala ina الriba xalaal yani bidalika الriba aladi xaramah الlah fainahu yakfur ayib hal yumkin an nastadila bاlficli calى الاstixlaal suurtagal ma tahay ficil qofku uu sameeyey inaynu u deliishano inuu shaygaa uu sameeyey uu xalaashaday mujarad ficil wax kale aanay la socon nacam ficil looma deliishan karo bidaliil xadiidi qisatu usama soo ma nacam in dadka la gaalaysiiyo gaalaysiintooda loo deliishado qaraa-in rasuulku waa ka diiday usaame soo ma seeftu muu kaga gabanaya buuhi islaamnimadu ka dhab ma ahayn rasuulku muxuu ugu jawaabay hallaa shaqaqta can qalbihi nacam ayb bismi llah darsigeena caawa darsigeenii hore istixlaalka ayaynu ka hadlaynay marka waxoogay masaa'il ah oo baabka aynu ka hadlaynay ee ku saabsan in laba xukum la kala siiyo xaakimka hal mar ama marar ku xukumaya bigayri ma anzala allah isagoon caade iyo qaanuun ka dhigan iyo ka caade iyo qaanuun ka dhigta in laba xukum la kala siiyaa inay tahay arrin aan daliil lahayn oo khata-a ayaynu tilmaanay marka istixlaalka waxayna geliyey waxaynu ka hadlaynay dadka qaarkood inay yidhaahdeen akhduhu biاlqawaaniin wa xukmuhu biha daliilu calى anahu istaxalla biha aw istaxallaha qaadashada qawaaniinta uu qaatay iyo xukumka wuxuu ku xukumayaa waxay daliil u tahay inuu xalaashaday taas ayna gelisay istixlaalka inaynu ka hadalno ma huwa alistixlaal wama daabiduhu kayfa yucraf ana hada اlinsan istaxala hada اlmuxaram waxaa jira haddaba shubha dadka qaarkood ay soo arooriyaan oo ay yidhaahdaan ficilkaa daliil u noqon karo qofku xaaraantan inuu xalaashaday shubhadaasi waxa ay tahay waa ninkii guursaday xaaskii aabbihi faamara الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam biqatli rasuulku wuxuu amray ninkaa in la dilo xadiidka waxaa wariyey tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja alfaada qaarkeed waxaa ku soo aroortay anahu akhada maalah rasuulku xoolihiisii inuu qaado fay laga dhigay xoolo nin gaalo laga qabsadoo kale wafii bacdi riwaayaat anahu khamasa maalahu riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay inuu xoolihiisii takhmiisiyey sidii waxa weeyaan haniimada marinkeedii uu mariyey xadiidkana ibnu اlqayim marka isagoo ziyaadaadkiisaasoo dhan wata uu ku keeno zaadulmicaadka juska shanaad safxada shan iyo toban wuxuuhi qaala yaxya ibnu maciin hada xadiiثu صaxiix xaafid ibnu xajarna xadiidka wuxuu ku keenayaa kitaabka alisaaba taraajimta saxaabada uu kaga hadlo juska koowaad safxada saddex boqol iyo afar iyo toban tarjamada صaxaabiga abi qura iyaas ibnu hilaal almusani xadiidka maruu keena wuxuu odhanaya isnaadu xasan waxay markaa leeyihin takhmiis ulmaal saxaabigii rasuulku u dira calan buu dhibay liwa nin gaala in loo loo tegayo loola soo dagaalamayay bay taasi daliilota xoolihiisina rasuulku waa takhmiisiyey sidii fayg oo kale taasina waxay tusinaysaa annahu qutila murtaddan ninkaasi in la dilay isagoo murtad oo diinta ka noqday sidaana waxaa le alimaamu الطaxaawi kitaabkiisa sharxu macaani اlaathaar juska saddexaad safxada boqol iyo konton waxaynu leenahay intaasoo dhami waa sax xadiidku waa waa haabito waa sugan yahay inuu rasuulku dilay inuu xoolihiisii sidii fayg oo kale uu ka dhigay inuu ninkaasi ridoobay kulu hada صaxiix lakiin xadiidkani daliiluma aha looma daliishan karo calى الtakfir bmujarad alficli min gayri istixlaal ficil qura in wax lagu gaalaysiiyo qofku arrin xaaraana uu sameeyey isagoon caddaysan inuu xalaashaday xadiidkani daliiluma aha saddex weji ayaanayna tusinaya inaanu daliilu ahayn wejiga koowaad wuxuu yahay ahluuljaahiliyu waxay ahaayeen islaamka horti dadkii joogay kuwa xalaashada guurka ay guursadaan dumarkii ama xaasaska aabbahood aabbayaashood waxaanay arrintaasi u arkayen inay dhaxalka ka mid tahay oo aabbihii xaaskiisii inuu ka dhexlaayo oo uu guursanayo marka ninkan xadiidkani uu ka warramayaa waa nin sameeyey wixii ay samayn jireen oo caqiidadii markaa hore ay aaminsanaayeen ay ku kaliftay manaa qad facala kama kana ahlu ljaahiliyati yafcaluun faaqdama calayhi muctaqidan xillahu isagoo u arka sidii horeba ay ugu arki jireen inay xalaal u tahay oo dhaxalkii aabihii arrintani ay ka mid tahay ayuu sameeyey wuxuu leeya alcallaama abulxasan asindi raximah llah fii sharxi calaa sunani alimaami الnasaa-i xadiidka saddex kun saddex boqol iyo labiyo soddon markuu sharaxayo nakaxa imra'ata abiih calaa qawaacidi ahli ljaahiliya xaaskii aabihii buu guursaday buu leey isagoo ku socdo qawaaciddii ahluljaahiliya oo ayadda ina u arkayeen inay xalaal u yihiin dumarkaas bal dhaxalkaba ay ka mid yihiin fa inahum kaanuu yatazawajuuna biaswaaji aabaa'ihim yacuduuna dalika min baabi اlirth walidalika dakara allahu tacala annahya can dalika bikhusuusi biqowli walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum saa awgeed ba ilaahay qur-aanka masalan si gaara ugu sheegay uri war ha guursanina dumarkii aabbayaashii inay guursadeen way waa arrin jirta weeye waaqici ahayd saa awgeed baa aayaddaa gaarka ilaahay uu kaga hadlay mubaalagatan fi zajri can dalik faarajulu buu leeyay sindi salaka maslakahum maslakahum fi caddi fii caddi dalika xalaalan waddadii jaahiliyada ayuunbuu marayo sidii arrintani inay xalaal u tahay oo bal xaqba inay u leeyihin ay u arkayeen buu isaguna u arkay fa saara murtaddan xalaashigaasuu ku ridoobay faqutila lidalik wahada taawiilu lxadiid cinda man laa yaquulu bidaahirih oo ahlu sunnaha markaa aan dadka afcaasha xaaraanta gaalnimo aan gaadhsiisnayn aan ku gaalaysiinini saasay xadiidka ku fasireen buu leeyahy qodobka labaad wuxuu yahay aimadu waxay caddeeyeen xadiidkan markay sharaxayaan may odhan wuxuu daliilu yahay inuu qofku ficil qura uu ku gaaloobo hadda ficilkaaynu ka warramayno waa ficilka gaalnimada ka sokeeye iska ilaali ficilka sidiisa gaalnimo ah isaga xukunkiisu waa cadi imaamu axmed raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yihi nara wallahu aclam ana dalika minhu cala listixlaal waxaan u arkaa buu yihi arrintaasi ninkaa inay uga dhacday calaa wajhi istixlaal inuu xalaashaday inuu xaaskii aabihii u guursado masaa'ilu imaami axmed libnihi cabdillaahi juska saddexaad safxada waxa weeyaan kun iyo shan iyo sideetan alimaamu طaxaawina wuxuu odhanayaa dalika almutaزawiju facala ma facala min dalika cala اlistixlaal arrintaa uu sameeyey wuu sameeyey isagoo xalaashaday kama kanuu yafcaluuna fi اljaahiliya fasaara bidalika murtada faamara rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam an yufcala bihi ma yufcal biاlmurtad suu rasuulku amray in lagu sameeyo wixii murtadka lagu sameynayay sharxu macaani اlaathaar juska saddexaad boqol sagaal iyo afartan imaamu shawkani isaguna nayl awtaarka ayuu xadiidkan ku sharaxay sa wuxuu ley laabuda min xamli اxadiiث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا waxa lagama armaana xadiidka in lagu fasiro inuu ahaa ninkaasi nin ogaa arrintan inay xaaraan ka tahay hadduu jaahil ahaan lahaa rasuulku عalيه أفضل الصلاaةu وaتsليim ma dileen isla markaana arrintaas sameeyey isagoo xalaashaday وذalika min muujibaati الكfr qofku arrin ogaya inay xaaraan ka tahay hadduu sameeyo isagoo xalaashanaya o ictiqaadsan inay xalaal u tahay waxyaabaha gaalnimada keensaday kamid tahay nayl awtaarka juska toddobaad boqol soddon iyo kow wejiga saddexaad wuxuu yahay ahlulcilmigu may gaalaysiin man zanaa bimra'ati abiih ninka xaaskii aabihii ka zinaysta falow kaana kufru man tazawaja imra'ata abiihi limujarad istibaaxatihi farjaha استباxة cmلية min duni استحlاal qaلبiyi lakafaruu man zna bامرأaةi abيه إd laa فرقa byn الficlayn ahlulcilmigu ninka xaaskii aabihii ka zinaysta ficilkaa zinaysigaas oo qura kumay gaalaysiin inay xaaraan tahay arrintaasi waa laysku waafaqsay dembi ay tahy lakiin may odhan man zna bامرأaةi abihi waa kafi haddii kan xaaska aabihii guursaday ficilkaa inuu farjigeedii ibaaxaystay uun uu ku gaaloobay dee kanna waa la gaalaysiin la waayo labada ficil waa isku mid hada istibaax istabaaxa farjaha wa hada istabaaxa farjaha haddii kaa lagu gaalaysiyey bimujaradi istibaaxatin lifarjiha kan ka zinaystayna waa la gaalaysiin lahaa liannahu istabaaxa farjaha laa farqa bayna alficlayn lakiin mar haddii ahlucilmigu aanay gaalaysiin man zana bimra'ati abiih mujarad ficilka aanay ku gaalaysiin kadalika man tazawaja bimra'ati abiihi mujaradu ficilka inaanu ku gaaloobin xalaashiga uu xalaashaday calaa sunani iljaahiliya uu ku gaaloobay ay taasi daliiluta su-aal baynu markaa wajahaynaa su-aashaasi waxay tahay haddaad tidhaah inagu daabit baynu masalada u yeelna ahlu sunu daabit ba u yeeleen waxaa dhaha istixlaalku xalaashigu waa ictiqaadka qofku uu ictiqaado inay arrintaasi xalaal u tahy isagoo og inay xaaraan ka tahay ayuu yastaxil yactaqid annaha xalaalu lahu tusaalaheeda waynu sheegnay kuwo waxa weeyaan xalaashanaya muxaramaadka o odhanaya annagu waanu dhaafnay derajada ay xaaraanta naga ahaan jireen dadka kale ayuun bay xaaraan ka yihin laakiin qofka odrhanaaya mujarad ficil qofku uu sameeyey baa daliilu ah inuu shaygan xalaashaday waxaanu leenahay daabitka ficilkaasi waa maxay bal afcaasha marka la sameeyo daliilu ah inuu qofkani xaaraantii xalaashanayo iyo kuwa aan daliilu ahayn bal daabit u kala sameeya hadda aduu t afcaasha qaarkood aad tiraahdo waxay daliilu tahay qofkani inuu yahay mustaxilun limaa xaramahu llahu calayh waxaa lagu odhan karaa ficil kaleo adigu aanad kufri iyo gaalnimo aanad u arag baa lagugu soo aroorin karaa waxaa lagu odhan karaa kaa hal mar sinaystay waxaa ficilkiisaasi daliiluya inuu sinada xalaashanayo haddaad tiraa xalaashan maya waa la leeyahy mal farq bal daabidu kala yeel qaacido labada aad ku kala saarto ficilkii aan sidiisa mukafir aanu ahay wax lagu gaalooba aanu ahayn markaad tidhi wuxuu daliilu yahay istixlaal afcaashii qaarkood oo adigu aanad u arag inay gaalnimo tahay marka lagugu soo arooriyo maxaad kaga jawaabaysaa maxaa daabit kuu ah haddaynu masalada inta aynu kaga baxno waxaa ka mid a shubaha dadka had iyo jeer aala yidhaahda wadcu lqawaaniin waalxukmu bihaa sideeday gaalnimo u tahay iyadoo gaalnimo kale aanay raacin ay xujaystaan ama ay ku celceliyaan waxaa ka mida inay yidhaahdaan xukaamtan inay xalaashadeen alxukmu bigayri maa anzala allah waxaa daliilu ah dadka waxa ay siiyaan taraakhiis liisamo ayay tusaale ahaan dadka qaarkood u siiyaan waxyaabo xaaraana oo ka bangiga ribada ka shaqaynaya furanaya iyaga ayuu u yimaadaa liisan bay siiyaan xataa almar'a ee jidhkeeda ka ganacsataa gabadha jidhkeeda ka ganacsataa qaarkood baa liisan siiya bay ku odhanayaan marka icطaahum taraakhiis libacdi اlmuxaramaat ka bunuuki riba wa naxwiha waxay ku odhan waxay daliil u tahay inay muxaramaadkaasi ay xalaashadeen waxaynu leenahay qofka muslimka ah shay xaaraana samaynteeda ogolaansho uu ogolaaday isagoon odhan waa xalaalo aniga idiin xalaaleeyey daliil uma aha inuu xalaashaday oo isagoo la soo taagan arrintani waa xaaraan ayuu haddana waxaa dhici kara dadka qaarkood inuu u fasaxo lidacfi iimaanihi wa ghalabati alhawa calayh iimaankiisoo daciifi awgeed iyo hawadoo ka qaalib noqotay taasina xukaamtoo qura kama dhacdo bal afraadda shacabka ayay ka dhacdaa bal waxay ka dhici kartaa qof culimaa ama daaciya oo isagu isu arkay inuu ka mid yahay dadka mustaqiimiinta cala siraad amhile iyo tusaalayaal haddaynu usoo qaadanno bal waxaad ka warantaa ninka wadaadkaah ee daaciga ee sheekhaah ee xaaskiisa u idma safar bilaa maxrama isagoo u arka safar biduuni maxram inuu xaaraam yahay maca dalika ya-dan lizawjati an tusaafir min gayri maxram idankaa u idmay ma ka dhigaysaa inuu arrintaa xalaashaday oo ma odhanaysaa hebel waa gaaloobay ama u idmay gabadhiisii bilkhuruuj min albeyt mutacadira inay guriga ka baxday iyadoo cadar iyo udug ismarisay aw u idmay xaaskiisii iqaamata xafli zafaafin aw gayrihi mima yashtamil calaa bacdi mukhaalafaat sharciya nin baa guursaday gabadhii ama xaaskiiba waxay ku tidhi gabadhii cusbayd u guursaday waxaan doonayaa inaan hudheel hebel in layga tumo muusiga halkaa laga garaaco oo laga jaaso arrintaasi waa xaaraan miyaad inaga daysa maya xaalad farxadeed baynu ku jiraaye waa habeenkaygiie ii daayo iska sabir bay tiri waaye bal iska iska qabso xafladaada arrin xaaraana ma u idmin mise uma u idmin hal mujarad اlidn hada yadulu cala istixlaal yaعnaa dadka bani aadamkaahi waa isku axkaam xaakimkanaad sheegayso dee bangi ribaa in la furtaab u idmay iyo kan xaaskiisa u idmay bilaa maxram inay safarto ama inay baxdo mutabarija mutacadira waa isku xukumun hada bani aadam hada bani aadam sharciguna labadooda waa usoo wada degay maxaad laba xukun waxa weyaan aad u kala siinaysa kadalika saynu hor u sheegnay waxaa dhici karta mudiiru madarasa iska dhaaf idane inuu ardaydiisa ku ilzaamiyo waxyaabo u arkay inay xaaraan yihiin ma u arkaysaa markaa inuu arrintaasi uu ku gaaloobay sida ikhtilaadka oo kale rainimadii habla hablaha isdhex fadhiista yani hada kathiir wa mawjuud xataa fi madiinatina magaaladeena xataa waa ka jirta arrinta noocaasi marka la weydiiye wuxuu ku leeyahy ikhtilaadku waa xaaraan haddaa maxaa kuu geeyey niyo waxa weeyaan sidaasa waxbarashadii markaan eegay sida ugu fiicane wax ku baran karaan waa sidaa waa xaaraanna waa ku leeyahy haddana ya-dan bal yulzim bidalik marka waa amhile iyo tusaalayaal inoo caddayn kara mujarad qofku shay xaaraana haddii uu cid u ogolaado inay samayso inaanay arrintaasi daliilu ahayn inuu xalaashanayo xaaraantaas mana inaan arag waxa weeyaan axad min ahli اlcilmi oo dadka muslimiinta ah ee arrin xaaraan ah oo aan gaalnimo ahayn cid kale u idmaayo yidhi waa xalaashadeenoo waa ku gaaloobayeen bal wuxuu leeyahay alcalaama faqiihu zamaan moxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala alidnu lilbunuuk altacaamul biriba fainahu laysa bikufrin bangiyada in loo ogolaado inay ribada ku tacaamulaan oo ay ribada waxa la dhahda ay ku dhaqmaan dee waa xaaraan lakiin gaalnimo maaha ilaa ida istaxalla alinsaanu ribaa inuu xalaashado mooyaane wuu u idmay lagu gaalaysiin maayo wa qaala inahu xalaalu fii mawdicin ajmaca almuslimuuna calaa anahu xaraam oo inuu xalaashada maxaynu ku garanay waa inuu afkiisa ka idhaahdo waa xalaal weliba ribada u xalaalinaya waa inay tahay mid lagu ijmaaco laysku waafaqsanya inay xaaraanta ila waynu tilmaanay suwaru ribaa qaarkood in laysku khilaafay oo qofka markaa ku tacaamula muta'awilan inaan la gaalaysiin ahayn waxaan ujeeda xalaashada muta'awila inaan la gaalaysiin ahayn faxiinaydin yakunu kaafiran wa ama idaa abqaaha hadduu baaqi yeelu ogolaado inay bunuugtaadi sii jirto lihawan fii nafsi aw litaawiilin aw lishubhatin waradat caleyh hawe naftiisa ku jirta awgeed ama taawiil maslaxa iyo ikhtisaad iyo waxbaan eegayaa buu leeyahy faina dalika laa yakunu kufran shariid waxa weeyaan samciya sheekhu uu leeyahay ean hadalkaa ka maqlay oo bikhadi yadii aan kaga qoray kadalika sheekh saalix alfawzan raximah llahu tacaala waxaa la weydiiyey oo kitaabkiisaan idinka akriyaya alijaabaat اlmuhima fi اlmashaakil almudlahima hal wujuud اlbunuuk alribawiya wa wadcuha fi اlbilaad daliilu calى istixlaali الriba wa istibaaxatih jiritaanka wadanka ay ka jiraan bunuuk ribowi dee xaakimkii waxa weeyaan uu fasaxay oo tarkhiis uu siiyey miyay daliil u tahay ribadii in la xalaashaday aljawaab aklu riba laa yadulu cala istibaaxati riba cunitaanka ribada la cunaa ama la isticmaalaa tusin maayo in la xalaashaday aklu riba kabiiratu min kabaa'ir dunuub watacaamulu biriba kabiirat wa muubiqatu min almuubiqaat ribada in lagu tacaamulo waxaa ribada la dhaha la isticmaalaana waa dembi weyn oo dembiyada waxalaaga ka mida lakin laa yadulu calaa kufri lmuraabi lakiin kaa ribada waxa la idhaahdo guranaya inuu gaaloobay tusin mayso ilaa ida istaxallahu inuu xalaashado mooyaane faida istaxallahu walow lam yakhudhu hadduu xalaashado walow riboba yaanu qaadane kaasaa xalaashiga buu sheekhu inoo caddeynaya wuxuu leeyahy idaa qaala arriba xalaal duraa ribadu waa xalaal fahuwa kaafir walow lam yaakhud iribaa yaanu qaadanba weligiiba riboba aanay soo agmarine hadduu idhaha waa xalaal dee istixlaalkaasuu ku gaaloobaya faida jamaca bayna aljariimatayn wa qaala ariba xalaal wa akhadahu fahaataani jariimatan walciyaadu billah akluhu kabiirat wa fisqu waistixlaaluhu kufru hadduu labada dembi kulmiyana waxa ay noqonaysaa in laba jariimo qofka ay ku kulmeen cunitaanka ribada uu cunay iyo isticmaalku isticmaalaya waa fisqi xalaashiga uu xalaashadayna waa kufri iyo gaalnimo marka masaladana intaa ayaynu kaga baxaynaa qodobka sideedaad baa masaa-ishaas oo dhami farac ay ka ahayd qodobka sideedaada ka mida qodobadaynu ku cadaynaynay dacfu tafriiq bayna alqadiyati waalqawaaniin qodobka sagaalaad wuxuu yahay waa in la yidhaahdo ma huwa daliilu tafriiq bayna alqadiya wataqniin alcaam maxaa u daliila kii hal mar ku xukumay ama marar badan ee aan qaanuun ka dhigan iyo ka qaanuun iyo dastuur ka dhigta alxukm bigayri ma anzala allah inay kala xukum iyo inay kala duwan yihin oo midna ficilkiisaasi uu gaalnimo iyo ka kale ficilkiisu aanu gaalnimo ahayn ee istixlaal iyo loo eegayo mukafiraad kale inay raaceen ma huwa daliil horeynu usoo tilmaanay qadiyadda takfiirku inay u baahan tahay daliil sariix rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim yihi xataa tarow kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan marka ma daliil ama ixtimaalaadka iyo tahwiilaadka fii hada albaab la dhaha wuu xalaashanayaa sharciga inuu necab yahay bay tusinaysaa in la yidhaahdo dadka tusaale ahaan marka masalada loo sawiraayo iyadoo markeeda horeba fool xun ayaa lasii taqbiixiyaa si dadku ay u xamaasadoodaan oo ay masalada wax ugu gaalaysiiyaan waxay sidaad u odhan karta waa muslim nin sharcigii ilaahay halkaa iska dhigay oo qawaaniin ku beddeshay muslim buu ahaa muslimnimaan ku ogaa yaqiin ahayd adiga gaalaysiinaya waxaa lagaa rabaa daliil yaqiiniyo islaamnimadii yaqiinan ugu sugnaatay aad kaga rarto ama mujarad hadi tahwiilaat watafkiim اlcibaaraat maa yakfi fii baabi اtakfiir wax ku filan oo xujo noqon kara maaha baabkan takfiirka marka laga hadlayo wax daliilana ma hayno labadaa kala tafriiqinaya saa awgeed baa wuxu uhi sheekh ibnu baaz raximah اllah markuu ka hadlayay qawaaniinta ama ida facalaha liasbaabi مثل الرشوة أو العداوة أو من أجل إرضاء بعض الناس وما أشبه ذلك فإن ذلك يكون كفرا دون كفر haddii arrinta aanay ku kalifin gaalnimo ee ay ku kalifto asbaab kale sida cadaawad cid uu hayo iyo laalush uu qaadanayo dad uu raali gelinaayo iyo wamaa ashbaha dalik kufri duuna kufri bay noqonaysaa buhi sheekh ibnu baas yanaa gaalnimo gaalnimadii weyneed aan ahayn wa hada alxukmu yashmal jamiica asuwar xukumka noocaasiina jamiica suwar suwari lxukmi bigayri maa anzala allah masaladaasi waa shamlisanaysaao waa waa ka siman yihin wa sawaaun atabdiil wa gayru tabdiil ama qaanuun ha dejisto shareecadii ha ku bedesho ama yaan waxuba ku bedelane waa isku mid ويجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك ويحكم بشhرع الله horena waa akrinay hadalka iبن bاs dersigeena horena waa ku jira bal waxaad ka warantaa nin xaakimo qاnuun ba aan dejisan maalinna aan bma أنزل الlah dadkaan ku kala xukumin kula yوم يحكم بغayri ma أنزل الlah qاnuun iyo dastuurna muu dejisan kursigiisuu kusoo fadhiistaa maalinba waxay la noqoto hawaahu وara'yahu ah ayuu dada ku kala xukumaa qaanuun iyo dastuurtoona muu dejisan talow kaa xukumkiisu muxuu noqonaya xaggee la raacinaya ma waxaa la raacinaya kuwanaa tiri waa qadiya mucayana oo mar haddaanu qaanuun ka dhigan alxukmu bigayri ma anzala la gaalaysiin maayo ilaa gaalnimo kale inuu raacdo mooyaane mise waxaa la raacinaya kuwii qawaaniinta dejistay الشheekh الcalaamة mxadiث الxiجاaز cabdmuxsin الcabaad ayaa isna wuxu uhi bacd الnaas yquul إن المسألة الواحدة إذا قضى بها القاضي على غير هدى مع أنه يعلم الحق ويعلم أنه مذنب أن هذه لا يكفر بها dadka qaarkood ba waxay yidhahdaan qadiyadda qura manaa qadiyadda waxay uga jiraan haddaanu qaanuun ka dhigan xukm bigayri ma anzala allah hadduu qaadiyu ku xukumo isagoo xaqii garanaya la oo haddana khilaafaya oo isag inuu dembaabsan yahay taa lagu gaaloobi maayo bay yidhahdaan buuri laakin ma hunaaka shay yadullu calaa taxdiidi اlmasأla lakiin ma hayno daliil masaladan xadidaya odhanaya alxaakim bigayri ma anzala allah markuu qaanuun ka dhigtana waa gaaloobi mara kalena gaaloobi maayo markuu laba masalo ku xukumo gaaloobi maayo markuu kun masalo ku xukumona waa gaaloobaya hadihi taxdiidaat laysa laha daliil fi kitaabi illah walaa fi sunati rasuuli illah lakin ma hunaaka shay yadulu calى taxdiid اlmasla ma alfarqu bayna almasأla walmasalatayn wاlhalaaث wاlcashr wاlmiئa wاlalf maxaa u dhexeeya masale qura hadduu ku xukumo bigayri ma anzala allah iyo hadduu ku xukumo laba iyo hadduu saddex ku xukumo iyo hadduu toban ku xukumo iyo hadduu boqol ku xukumo iyo hadduu kun ku xukumo kulluhaa ariiquhaa waaxid bu uhi sheekhu dhammaanteedba waddo quray wada maraysa qaacidadii wax weyn aadka muhimka u ahaydna waa inagii darsigii hore aada ugu soo sharaxnay qaacidadaasi waxa weeyaan waxay ahayd waxaa iimaanka buriya maa yastawi aw maa yanqud اliimaan yastawi qaliiluhu wa kahiiruh waxaa iimaanka buriya intiisa yar iyo intiisa badani waxaan doonaya waxoogay inaan raaciyo oon idiin akriyo shubho kale oo ah in had iyo jeeraale tataarka qolada la yidhaahdo ijmaaca culimadu ay kusoo naqliyeen inay kufriyeen in daliil looga dhigo waxa weeyaan takfiir xukaam almuslimiin tataarka loo qiyaas qaato aimada markaa inay ku ay kufriyeen ijmaaca kusoo naqishana waxaa ka mida ibnu kathiir raximah llah tafsiirkiisa iyo albidaaya wanihaaya labadaba marka waxaan leenahay waxaa muhima in taariikhda dib loogu noqdo o la fahmo hore tataarku maxay ahaayeen waxaa qiyaaska la yidhaahdaa wuxuu leeyahay macnaa asal oo almaqiis caley iyo farac marka faraca waxaad asalka haleeshiin kartaad isku xukumaad ka dhigi kartaa marka waxa weeyaan aada asalka si fiican aada u fahamsan tahay marka tataarku talow maxay ahaayeen tataarka alimaamu dahabi raximah llahu tacaala kitaabkiisa la idhaha taarikh lislaam buu aada ugaga warramay ibnu kathiirna albidaaya wanihaaya sheikhu lislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuc lfataawa majaladka sideed iyo labaatanaad ayuu tataarka in fara badan axwaashooda uu kusoo bandhigay tataarka asalkooda waxay ahaayeen sida dahabi uu leeyahay dad reer baadiye ah oo ku noolaa fi baadiyati siin miyiga shiinaha dee mongolia meesha la dhaha iminka waa kuwa ku nool jeynahay jaar la yihin asalkaalay ka yimaadeen halkaasi ayay ahayd ama waxa weeyaan ictiqaadaadkooda sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay islaamka iyo nasraaniyada iyo yahuudiyada inay u arkayeen inay isku mid yihiin oo ay lahaayeen waa bimansilati almadaahib alarbaca cinda almuslimiin yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamku sida madaahibta fiqiga ee afartaa ee islaamku ay isaga dhigan yihiin ayuunbay isaga dhigan yihiin xagga tarjiixana waa isku khilaafi jireen kuwadhaa islaamka iyo diimaha kale waa isku mid iyo wa bacdhum kaanuu yufadiluuna nasraaniya aw ilyahuudiya cala alislaam yahuudiyada iyo nasraaniyaday ka fadili jireen islaamka waxaa kaloo ay simi jireen nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim iyo waxa weeyaan hogaamiyoodii jingiis khan oo waxa uu yidhi mid ka mid ahaa madaxdoodii sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamayo markii uu yimi dimishik dad muslimiinta ka socda ay la kulmeen iyagoo arrimaha dagaala kala hadlaaya sulxi iyo heshiis iyo wax la soo hadal qaaday haataani alaayataani alcadiimataan min cindi illaah maxamed wa jingiis khan labadan aayadood ee waaweyni xagga ilaahay bay ka yimaadeen buuli nebi maxamed iyo iyo jinkiis khan marka jinkiis khan bay la simi jireen nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim waxaanay u arkayeen jinkiis khan inuu yahay qaarkood siduu ibnu taymiya majmuuc alfatawa mujallad saddeed labaatanaad ku tilmaamayo ibn llah bimansilati ciisa bni maryam cinda anasaara waxay yidhahdeen hooyadii yani aabala-aan buu dhashay bay yidhaahdeen oo iyadoo buul ku jirta ayaa shucaacu shamsi daaqad uuga soo galay kaasaa dabeetana uureeyey ilahay baa usoo diray sheikhu islam ibnu taymiya wuxuu leeyahy haddii hadalkooda loo raaco waxay tusinaysaa inuu ibnu zina ahaa yanaa khabiidka mulxidka ah iyagoo taa markaa u asturaya oo u qarinaya bay yidhaahdeen waa ilaah unbaa hooyadii ku dhex abuuray sidii ciisoo kale qaarkoodna ay tasriixiyeen bay yidhahan waa ibnullah in loo waxyoodaa bay u arkayeen oo ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu ku tilmaamay inuu buur fuuli jiro buurtaa maruu kasoo daadego sida qofka masruucee suuxeed jinku ka hadlayo kale intuu dhaco inuu odhan jiray qora iga qora dee taa waxa ay ka qorayaan kitaabkooda iyo alyaasiq dastuurkooda ahaa inay ku qori jireen kitaabkooda laftiisa oo ay dadka maanta joogaa kala mid dhigaan dasaatiirta duwalulislaamiya ay leeyihiin waxaa ka buuxa afkaa ka taagnaa istixlaal almuxaramaat almujmac calaa taxriimih sida uu ku tilmaamayo azabidi kitaabkiisa taajilcaruuska kul hada aan idin sheegayaa awraaqda aanu maktabada dhignay waa ku qoray waan ku qoray lakin hadi awraaq laysat mawjuuda cindi alan iyadoo maraajiceeda wadta ayaa hadalladaas o dham ay ku qorayen awraaqdaas lakin imika ma hayo wuxuu tilmaamayaa inuu yihi shayba najaas laguma tilmaami karo ashyaada oo dhami waa wada daahir saxaaradana ku dhaho wax najaasi maba jiraba wuxuu sheikhulislaam ibnu taymiya arrinkooda kusoo gebagabaynayaa anahum kanuu ma kanuu yadiinuuna biayi diinin min aladyaan diinna diin kamay dhiganahayn adyaan samaawiya wal hadday doonaan qaarkood afkaa ka yidhahdaa muslimiin baan nahay kuwooda ugu fiican waxay ahaayeen buu leeyahay zanaadiqa baطiniya aw jahmiya mulxida ee dowladdooda waxa weeyaan ku jiray markaa tataarka nimanka la dhaha xaalkoodu sidaasi ayuu ahaa wamaca dalika ibnu kathiir hadalkiisa ijmaaca uu kusoo naqlinayo wuxuu tilmaamaya anahum kanuu yuqadimuun kitaabahum hada calى kitaab illah inay kitaabkooda ka fadili jireen ilahay kitaabkiisa oo taqdiimka waxa dhaha ahlucilmigu waxay u isticmaalaan macnaa tafdiilka waa kuwa kusoo qaata kutub alcaqaa'id macnaa taqdiim cali calى cuhmaan aw cuhmaan calى cali markaa kelimatu taqdiim haddii ahligu ist ahlucilmigu isticmaalaan laa siyamaa marka masaa-ishan ay ka hadlayaan waxay u isticmaalaan bimacna tafdiil kanuu yuqadimuunahu calayhi ay calى kitaab illah waanaynu tilmaanay inay xaaladaasi ka mid tahay xaaladaha alxukm bigayri ma anzl lah kufriya gaalnimo uu noqonayo ninka dastuurkiisa ama qaanuunkiisa ama ra'yigiisa ama xeerarkiisa yidha kitaabka ilaahay waa waa ka fadilan tahay iyada ayaaba ka wanaagsan inay taasi kufri tahay bilijmaac hore ayaynu tilmaanay markaa tataarku waxay ku dhaceen kufriyaad badan masalada xukunka marka la eegana xaalaadkii mukafirka ahaa bay ku dhaceen markaa dee xaakimka looga qiyaas qaadanaya waa inuu sidoodoo kala noqdo gaar ahaan masalada aynu ka hadlayno waa inuu ku dhaco alxukm bigayri ma anzala lagii mukafirka ahaa oo taqdiim alxukm bigayri ma anzala allah calى alxukm bima anzala allah bimacna tafdiil markaasi ayaa looga qiyaas qaadan karaa laakiin in dad muslimiina oo yadiinuuna bidiin alislaam oo isu arkay inay sharcigii ilaahay khilaafsan yihiin oo shaygan oo ay samaynayaan xaaraan uu ka yahay in looga qiyaas qaataa waa min aldulm wa min albaatil aladi naha allahu canhu subxaanahu wa tacaala fi kitaabih وxaramahu rasuluhu عalayh afضل الصalaaةi والtasliim fi sunatihi waxaa kaloo had iyo jeeraalo ka mid ah shubahaadka in la idhaha ahlucilmiga qaarkood baa fatwooday in alqawaaniin اlwadciya ama tashriic اlcaam waxay ku tilmaamaan inaan istixlaal iyo juxuud iyo tafdiil iyo musaawaad iyo aan loo shardinay sideeda gaalnimo ay u tahay ahlucilmiga markaa had iyo jeeraale masaaisha ay kasoo naqliyaa waxaa ka mid ah sheekh maxamed ibnu ibraahim risaaladiisa waxay ahan taxkiim اlqawaaniin laakiin waxaynu tilmaanay maxamed ibnu ibraahim raximah اllahu tacaala fatwo kalena inu leeyahy laba fatwo uu leeyahay midna fataawadiisa ay ku taallo midna durar asaniya ay ku taallo waynagii dersiga hore akhrinay oo labadaba si cad qawaaniinta uu ugu tafsiilinayo uu tilmaamaya xaaladna kufri akbara inay noqoto xaaladna kufri asqara marka labada fatwo talow teebaa la qaadanaya haddii taariikh ahaan la eegana taariikhda fatwadan fataawadiisa ku qoran marka la eego iyo taariikhda la daabacay risaalada taxkiim alqawaaniin fatwadana shan sannadood dambeysay waanaynu tilmaanay fataawadiisu inay halkan taal maktabatu nakhiil iyadoo muarakho taariikhdaa ku taariikhaysan aynu tilmaamayna marka laba fatwo hadduu sheekhu masalada ku leeyo weliba midi ay dambeysay taariikhiyan limaada taakud bifatwaahu lqadiima maxaad fatwadiisa hore aad u qaadanaysa ta dambe waxay anad uga tegaysa daahiran sheekh ibnu baas wuxuu leeyahay yanaa daahiru fatwa ibni ibraahim fi taxkiimi alqawaaniin waa inuu wax ku takfiirinayo lakin sheekh ibnu baas lacalahu lam yaطalic raximah llahu tacaala calى alfatwa اlukhra lisheekh maxamed ibnu ibraahim saa ogeed baa wuxuu odhanaya maxamed ibnu ibraahim ma huwa bimacsuum laysa binabiyin walaa birasuul waa sheekhiisi maxamed ibraahim macsuum maaha nebina maaha rasuulla maaha sidaasay selafku yidhahdeen masalada xukunka ay ka mareen hada tafsiil almacruuf hada tafsiil huwa almacruuf can salaf waan idin hayaa taas iyadoo qoran shariidka damca albaaziya ladhana waa ku duubanta waa xiwaarkii aynu tilmaamaynay rag masaladan u ololeynayna sheekh ibnu baas ay la galeen dhinac walba hadal ay kaga keeneen iyagoo fara badnaa sheekhu u tasaxsuxi waaye marka haddii lagaba soo qaado inuu fatwadaasoo qura lahaan lahaa dee fatwaahu laa takunu xuja fi hada albaab baabu takfiir wuxuu u baahan yahy nas min kitaab aw suna aw ijmaac masaladana waa masalada macruufka ah مشهورك قول السلف وقول أئمة أهل السنة أنا على مر القرون والأعصار علي كمرين وين نجي آخر ابن عباس لقى صوب بلا تفسير كيس waxaa iyaduna la mida fatwada shinqiiti raximahullah meelaha qaarkood tashriicul caamku inuu yahay kufri itlaaqay laakiin markii aan akhriyey adwaau lbayaanka oo aqwaashiisa bal masale xukmi ku saabsan o dhan aan ururiyey daftar ama buug baan ku qoray waxaa aqwaashiisa ka cad meelaha qaarkoodna waa itlaaqaya kufri inay tahay meelaha qaarkoodna waa qeydaya xaaladda ay kufri tahay wuxuu tilmaamayaa marka la xalaashado amaba se sharciga ilaahay laga fadilo kitaabkiisa mudakirada mudakira usuul اfiq mudakirada uu saaray kitaabka rawdada ibnu qudaame isna waxaa ku taa hadal sariixa baa ku yaal oo uu tilmaamaya tashriica caamka iyo qawaaniintu inaanay seeda kufri u ahayn ilaa xalaashi iyo juxuud iyo waxyaabo kaloo mukafira ay raacaan mooyaane calaa kuli xaal isku soo xooriyo manaa aimada fatwadooda ama hadaladooda soo qura iyagoo weliba fataawooyin kaloo khilaafsan leh laguma binayn karo yana takfiir nnaas waikraajuhum min diin islaam arrintu daliil cad bay u baahan tahay xataa tarow kufran bawaxan cindakum fiihi min allahi burhaan iskama odhan kartid waa kufri bawaaxa burhaan bay u baahan tahay burhaankaaguna wuxuu u baahan yahay sida aad u fahamtay inay sax tahay inay sax tahayna waxaa lagu garan karaa in la saaro miisaankii fahmu salaf taana waxa weeyaan darsigeennii hore ayaa aada aynu ugaga soo hadalnay oo aynu soo naqlinay aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta ee masaladan tafsiilka waxa weeyaan ku sameeyey iyo aimada ahlu sunnuhu inay saas ay ku raaceen oo qowlu salaf inuu yahay iyo caamatu saxaaba ibnu taymiya iyo ibnulqayim labada waa inaga ka soo naqlinay haddaan masalada intaa kaga baxo waxaan ku gebagabeynaya masaa-isha xukumka laba masalo mid hore aynu uga soo hadalna waan ishaarayaa un haddii waxa weeyaan ay dhacdo xaakimku inuu ku dhaco alxukm bigayri maa anzala allaagii mukafirka ahaa ee lagu gaaloobayey kaasi waa takfiir mutlaqa oo cidda arrimaha ku dhacdaa waa kaafir ama arrintaasi waa gaalnimo saasaa loo itlaaqaya loo sii deynaya lakiin qofka mucayanka ku dhacay marka la xukumayo horeynu uga soo hadalnay inuu xaakimku dadka kale kala mid yahay oo sida dadka kale jahligii loogu cudur daarayo iyo taawiilkii saaiqa ahaa saaiqa ahaa iyo khaطأa min gayri qasdin arrinta aanu samaynteeda aan u qastin iyo ikraaha intaba in loogu cudur daarayo oo xukaamta iyo maxkuumiintu arrintaa ay ka siman yihiin hadalkii tadbiiqiga ahaa ee ku saabsanaa xaakimka jazaa'irna waynay ka soo naqlinay sheekh ibn cuthaymiin raximah llah kitaabku ku qorayeyna waa idiin tilmaamay fataawa culama alakaabir fima uhdira min dimaain fi ljazaa'ir lisheekh cabdilmalik aljazaa'iri masalada labaadna waxay tahay xaakimku haddii uu kufriyo manaa hadduu ku dhaco arrin kufri ah maaha macnaheedu markiiba inay xalaal noqonayso alkhuruuju calayh in lagu baxaa xataa yakfura bicaynihi ilaa isaga laf ahaantiisu uu noqonayo mid miladii ka baxay taana amhilaya tusaalayaal baynu usoo sheegnay oo imaamu axmed wuxuu arkayay aimadii waktigiisa joogtay qaar badan oo ka midi arrin kufri oo gaalnimo ahlu sunna ay ku ijmaaceen inay gaalnimo tahy inay ku dhaceen dee qur-aanku waa makhluuq bay la soo taagnaayeen dadka ay ku khasbeen ay ku leynayeen ay ku xidhxidhayeen oo ay ku cunaqabataynayeen haddana markii fuqahaa u bakhdaad ay u yimaadeen iyagoo imaamu axmed raximah llahu tacaala kala tashanaya qadiyadda ku saabsan xaakimka in lagu baxo lala dagaalamo imaamu axmed ankara calayhim alkhuruuj waa ku inkiro waa ka diiday masalada khuruujka in lagu baxo allaha allaha allaha fi dima waa kii lahaa laa tasfikuu dima'akum wa dimaءa almuslimiina macakum war dhiiggiina hadaadinina dhiigga muslimiintana hadaadinina lafiinana badbaadiya muslimiintana badbaadiya waa xaakimkii aa gaalnimo ku dhacay aanu diinta kaga bixin manaa kufri buu ku dhacay laakiin lam tatawafar fiihi shuruud takfiir walam tantafi minhu mawaanicuhu aw canhu mawaanicuhu marxalada taa ka sokaysaa waxay noqonaysaa hadduu arrin gaalnima ku dhaco oo aimada mujtahidiintii xukumkii ay ku tadbiiqiyaan oo ay yidhaahdaan xaakimkani waa gaaloobay oo shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa baa ku dhammaystirantay wixii diidi lahaa in la gaalaysiiyana meesha ma yaallo oo gaal uu noqdo yuhuudiga iyo nasraaniga la mida taa lafteeda macnaheedu ma aha inay bannaan tahay in lagu baxaa alkhuruuj calayh bal waxaa loo shardiyayaa laba shardi sida aimadu ay tilmaameen asharط اlأwal alqudra wاlاstiطaaca inay muslimiintu awood ay u leeyihiin isaalat wa izaaxat hada alxaakim xaakimkaa gaaloobee diinta ka baxay inay kursiga ka ka ka dhaqaajiyaano mid muslima meesha waxa weeyaan ay fadhiisiyaan waa inay awood u leeyihiin arrinta labaadna waxay tahay manaa mafsadada ka dhalanaysa wujuud hada alxaakim alkafir iyo mafsadada ka dhalanaysa alkhuruuj calayhi waa inaanay weynaan mafsadada ka dhalanaysa bixitaanka lagu baxo oo mafsadada yar waa loo sabrayaa haddii suulinteeda ama isku dayga la isku dayo suulinteeda ay ka dhalanayso mid ka weyni hadi min alqawaacid almutafaq calayha bayna ahli اlcilm alamru macruuf anahyi can lmunkar ahlicilmigu maxay yidhahdaan manaa inkaaru lmunkar ida kaana yalzam minhu ankar minhu manaa laa yajuus inkaaru munkar aad aragto haddii inka diidista aad diiddo iyo suulinta aad isku dayaysa inaad suuliso mid kii hore kasii weyn uu ka dhalanayo dee ma banaana inaad munkirkaa suulisaa kan yari ha jooga iska daa mid kasii weyn intuu iman laha ay maqaasidu shariica waxaa ka mid a waxaa la dhaha mafaasidda in meesha laga saaro haddii meesha aanay ka wada baxahayn ama laga wada saari karina lagu dadaalo taqliilkeeda yaraynteeda marka taqliil almafaasid waa min maqaasid shariica waxaa la dhaha macruufkana in la taxqiijiyo iyo masaalixda haddii la wada heli waayona inta laga helaayo maslaxada ee suurtagalka ka in lagu dadaalo waana sida uu tilmaamay alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala kitaabkaasi fataawa alculamaa alakaabir fatwo uu leeyahy macnaha tilmaamaysa waa ku qoranta kadalika waxa weeyaan kitaabka la dhaha tadkiiru اlcibaad bifataawa ahli اlcilmi fi ljihaad isna fatwadiis iyo fatwada ibnu baas oo la midiba oo ka hadlaysa xaakimkii haddii uu gaaloobo alkhuruuj caleyh in loo shardiyo alistitaaca iyo inaan mafsado weyn oo ka weyn tii hore aanay ka dhalanahayn kubixitaankiisa labada imaamba waa caddeeyeen sheekh ibnu baasna saas oo kale ayuu tilmaamay wuxuu laa yajuusu alkhuruuj cala alxaakim wa in kafar xaakimka in lagu baxaa ma banaano haba gaaloobabe halkaa kuma joojiye sheekhu waa sii sharaxay wuxuu yidhaahdaa dee waa licadami alqudra walistiaaca waaqicana eego kuwii xukaam iyagu ay gaalaysiiyeen ku baxay maxay faa'iide ka keeneen ilaa qofka muslimkii taariikhda waa inuu ku cibro qaato ilaahay taariikhdii umamkii hore iyo ambiyada iyo wixii ay la kulmeen asaalixuuna waalaalixuun maruu qur-aan kaga warramaya dee waa in lagu cibro qaato wey waddadii xumeyd ee hore ay mareen ay ku halaagsameen in laga baydho marka khuruujka hore u dhacay suuriyuu ka dhacay alikhwaan almuslimuun kharajuu cala alxaakim wain kaana kaafiran ta wixii mafsadadii ka dhalatay waa loogi kufrina ma suulina sidiisiibuu weli usoo fadhiyaa adduunyana may badbaadin diinina ma istaagin adduunyana ma badbaadin marka marka aad leedahay laabudda ninka waa in meesha laga tuuro dee waayo bal kama soo qaad inaynu awood u len inaynu ka tuuro ma aladii yakhlufuhu maxaa soo weydaaranaya haddii ka waran tii hore mid ka darani ay soo weydaaranayso xukuumaddii hore aad ka cabanaysid adugu aad sogto awood uma lihid aada kursiga aada ku haysid ood bima anzila allahu aad wax ugu xukuntay adduunyana aanay baaqi noqon oo markii aad lahayd munkarkaasaan suulinayaa adduunyadani baabiisay diinna maa taagin jazaa'irna waxaa ka dhacay waynu ogsoonahay ilaa yoomina haada dhiiggii muslimiintu waxa weyaan uu daadanayo markii khuruujkaa la sameeyey faa'idada ka dhalatay ma waxay noqotay taxkiimu sharci illaah miya taxkiimu lqawaaniin soo weydaaratay aljawaabu la qawaaniintii sidoodii bay weli u taagan yihin wax loogu xukumaya adduunyana ma baaqi noqon dad iyo duunya toona ma baaqi noqon bal ahlaku lxarha wannasr waana sida uu tilmaamay shekhu lislaam ibnu taymiya fi minhaaji sunna oo lama oga bu uhi daa'ifo ku baxday xaakim ilaa wixii ay fasahaadisay baa ka fara badan waxa ay islaaxisay wallaahi ina ahla sunna lamuslixuun wala nasaxa ahlu sunnuhu islaax iyo wanaag bay doonayaan diinina inay istaagto adduunyaduna ay baaqi ahaato waxaasoo hadalana waxay naga keenayaa waxay tahay sidii diinta islaamkuna waddadii ay ku guulaysan lahayd ay ku sarrayn lahayd sidii loo mari lahaa waddooyinka keensanaya walow xamaasad iyo khayra haba kaliftabe in diintii islaamku waxa weeyaan ay daciifto nasrigiina uu ta'akhuro dib uu u dhaco sidii la ysaga ilaalin lahaa bay naga hadlinaysa ragaabacdu naas maanta inay si sahlan isaga yidhaahdaan meelahan bakhaaradooda iskaga ibiibsanaya oo meelahan iska shaqaysanaya carruurtooda u xamaalanaya nimankaa salafiyiinta la dhaha maraykankay u shaqeeyaan kaburat kelima takhruju min afwaahi wallaahi haddaad waaqici tahay waxaad isweydiin lahayd man aladii yacmal lisaalix lkufaar waar kuma ayaa danta gaalada ka shaqaynaya walow yaanu is ogaanbe maka isagoon taag haynin shuqa shuqaynaya gugujinaaya ee soo hor cararaya bilaadulmuslimiin dhex keenaya dabeetana diin iyo adduunya toon aanay baaqi noqon ahayn mise kale waar inaga daaya war maa cindanaa qudra maa cindanaa istitaaca nujaahid bihi lkufaar war tarbiyat alumma ka shaqeeya ummaddu siday u yeelan lahayd awsaaftii nasriga ummaddii hore ay ku heshay ka shaqeeyo ku dadaalo taa ku jihaada oo wixii mafsado diinta iyo muslimiinta u keenaya inaga daaya man iladii yacmal lisaalix alkufaar labadaa keebaha markaad caqli fiican ku shaqayso bal haddaana diintaba aqoon u lahayn keebaha lisaalix alkufaar u shaqaynaya adrib laka mithaal hargeysaynu joognaa maanta ma ninka tusaale ahaan waa mithaal kaba soo qaad inaanu waaqici ahayn nin kale gaaladan xune aynu deriska nahay maxaynu ka eeganaynaa aynu u dirro waxa weeyaan toban inan oo ku baalbaala ee ogsoon natiijadu inay tahay inay halkaa kasoo tallaabaan fii khilaali saacaat dabeetana halkan aynu fadhino diin iyo adduunya toona aanay baaqi noqon sidaynu dee aragno walaalehena muslimiinta kaleba maka sidaalabaa ka shaqaynaya u shaqaynaya lisaalix alkufaar iyo dararka iyo mafsadada iyo dhibaato muslimiinta soo gaadhaysa ka shaqaynayo sabab u ah mise kale warkadah ilaahay ka baqo faa'iido taasi dhali mayso awood uma lihid saaca waaxida aad ku hortaagnaatid od xadka aad ku hortaagnaatid aad oo dalka iyo dadka iyo diinta aad ka celisay inaga dah nasbir wanacmal fi tarbiyati alumma alislaamiya xataa tataahal linasr war waynu sabraynaa ummadda tarbiyadeeda iyo tacliimteeda aynu ka shaqaynayna ilaa ay gaadho heer ay ehel u noqoto nasriga calaykum biاllah in kunaa saadiqiina maca allah uma maca anfusina man aladii yacmal lisaalix اlkufaar min xayثu yashcur aw laa yashcur macnaa su-aal weeyaan nin walooba ka jawaab bisidqin naftaada intaad goonin la noqotid gaar ahaan dadka had iyo jeeraale si fudud isaga yidhaahda waxa weeyaan haulaa yacmaluun lisaalix اlkufaar ama waa ama waa musta'jariin المستأجر لا يتكلم بمثل هذا الكلام كمستأجركaahi waxa weeyaan isagoo dadka u muujinaya inuu diinta u qiiraysan yahay maslaxadda diinta iyo dadka uu ka shaqaynayo ayuu haddana waxa weeyaan gaalada kusoo hogaaminaya dadka waxa weyaan muslimiinta ah kamusta'jira xaqan kuwa waxa weeyaan ay ku jirto hayra cala alislaam islaamku inuu guulaysto inuu kor noqdo gaaladu ay dulloobaan doonaya haddana min xayثu laa yashcuruun arrimaha ku dhacaya iyaguna waa jiraan sida aynu tilmaanay wakulu man qaama bihadi اlafcaal mafaasidani ay ka ratimayaan iyo dhibaatooyinkaas annagu ma ku dambaabi mayno odhan mayno waa musta'jir lakin waxaa laga yaabaa inuu yahay mukhlis waxtarna inuu isleeyahay baa laga yaaba lakiin waddada ayaa khaldan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay idhaahdaan warma dadka muslimiinta ee kaaruhu madaxa kaga taagan yahay ayaad leedihin ha dagaalamina hadalka aada loogu soo celceliyo mama lihin muslimiinta kaaru madaxa kaga taagan yahay haddaad ka kicin karaysa ka kici wajazaaka allahu khayran ilaahay khayr iyo barakana ha kuugu daro ha kaa siiyo laakiin adigu sabab ha u noqonin inuu kaaru madaxa kaga istaago iyagoo masaakiino meelahooda iska joogo ducafaa adigu sabab ha u noqon kaara inuu madaxa kaga istaago kuwa imika kaga taagan yahay ayaad ka qaylinaysaa markaasaa aqwaashaadii iyo afcaashaadina haddii dhab ahaan loo eego waxaa macnaheeda dhabti uu noqonaya camaliga waaqicigii kuwo kalena ha kaga sii istaago kuwaasuu kaga taagan yahay kuwo kalena ha kaga sii istaago anna waxaa leenahay kuwu kaga taagan yahay in kaanat cindaka qudra aad kaga kiciso waa waajib calayka inaad ka kiciso wajazaaka allahu khayra lakiin aduu marka hore sabab ha u noqonin inuu madaxa kaga istaago kuwaasaynu aynu u damqanaynaa o aynu dhibsanaynaa aynu ilaahay u baryaynaaye inuu ka kaxeeyo gaalada u ka dulkiciye kuwo kalena inay gaaladaasi madaxa kaga istaagto bal sabab ha u noqonin marka yaa shabaab waliba shabaabka dhalinyarta aadka u yaryar shabaab almadaaris waxa weeyaan ee ku jira fii sini lmuraahaqa qofka caadifadu ay ku beeran tahay waxa weeyaan dadka ahlulcilmiga iyo dadka waaweyn ha la tashadaan si ay waddada saxdaa waxa weeyaan ay u tusaan laakiin haddii shaabka sinu lcaatifa ku jira iyo idhaaru rujuula walquwa da-dii caadifadu ay ku beerayd iyo muujinta raganimada iyo geesinimada haddii waxa weeyaan uu noqdo kowmadda hogaaminaya waxaa dhacaysa waxa weyaan an yuhlika nafsahu wa yuhlika ummatah inuu naftiisa halaago ummaddiisana halaago darsigaa intaa ayaan kaga baxayaa waxaan waxoogay ka tilmaamayaa mawduucan caawa inoo iclaabsan mawduucaasi oo ciwaan aynu uga dhignay alifraad waltafriid fi masalati almuwaalaat ciwaankaasi oo aynu uga jeedno dadka muslimiinta khalalka ka galay alwalaa walbaraa guud ahaan iyo dadka muslimiinta in badan oo ka midi dhammaantoodba ma ahayn dadka daa'ifa almansuura walfirqa annaadiyo cala alxaqi mar walba waa ku dhex jirtaa oo suurtagal maa muslimiintu baatil inay isku wada raacaane dadka muslimiinta qaarkood waxay ku dhaceen tafriid oo muslimiintii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray inay walaalo ka dhigtaan oo ay jeclaadaan oo ay u nusreeyaan inta awooddooda waxaa laga yaabaa intaa midnaba inaanay ka helin bal waxaa suurtagala inay colaadiyaan oo ay nacaan oo ay la dagaalamaan sababtuna ay tahay adduunyo ama sababtu ay tahay waxa weeyaan wataniya aw qabaliya ama sababtu inay tahay xisbiya wa madhabiya waa tafriid bay ku dhaceen waaqaca muslimiintana waa ka muuqataa muslimiinta maanta waxaa ka mid a kuwa afka kala xishooda gaalada inay gaalo ku yidhaahdaan ama gaal horna waxaad tidhaahdaa dadkaan muslimiinta ahayn dheh gaalada kelmadda inaga daayo ilaahayna gaaluu ku sheegay lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaab wlmushrikiin ahlulkitaab iyo mushrikiinba inay kufaar yihin bu ilahay subxana watacaala tilmaamay inay kufaar yihin baynu ictiqaadsan qaarkood baan cadowba aan u aragba oo arka bashar caadi inay yihiin wax cadaawada muslimiinta aan u hayn ilaahay baana tilmaamay inay yihiin cadowga diinta islaamka iyo cadowga muslimiinta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa bal iska dhaaf inaga ilaahay bay cadow u yihiin gaaladu wa acdaa llah isku wadadan alyahuud wاnasara wاlmajuus wاlwathaniyun wاlbuudiyun kulhm alkufaar kulhum wa acdaa llah wa acdaa diini wa acdaa rasuulih wa acdaa cibaadihi اlmuminiin qaar baa waxa weeyaan masaladaasi ay la gaadha heer ay yidhaahdaan manaa jihaadka gebigiisaba ay diidaan diinta islaamkaba ay yidhaahdaan manaa ka mid maaha diinta islaam islaamku waa diin nabadeed sax waa diin nabadeed dagaalla kuma degdegto gaalka laftiisa ilaa islaamka horta la maqashiiyo loogu yeedho waxyaaba badan la kala dooransiiyo markiiba dagaal islaama kuma bilaabo dagaalkuna sidaynu tilmaanay waxa weeyaan waa maxalu daruura waa arrin daruura ay keentay sida shekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahy oo haddii laga fursan karayo oo maslaxadii lagu rabay si kale lagu gaari karayo waxa weeyaan waa laga fursanaya laa tatamanaw liqaa alcaduw buuhi nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim فإذا لقيتموهم واسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا نعم مظاهر موالاة الكفار بمسلمين تدحوا ذكبوا حمانت هذا التشبه بهم في المظهر والمخبر سواء كيسين تقال ودنا عيب بدل ليس كيسي حتى لباس كي دركي لحدري يقاب كي لو حيري يقاب كي لو فيدري يا وحويان أعيادودي الأعياد الجاهلية التي جاءت من قبل الكفار حتى مقعيودي اللي لبحوا لقوا فارو أصماد إيقا وخاسكا macnaha dadkaasi waxaynu odhan karnaa gaabin bay ka sameeyeen mucaadaat lkufaarkii waajibka ahayd iyo muwaalaat lmuslimiinkii muslimiinta ay waajibka ahayd wa bilmuqaabil waxaynu arkaynaa dad iyaguna guluwi ku sameeyey masaladan oo u arka ayi mucaamala oo gaalada lala yeeshaa inay tahay muwaalaat lkufaar almukafira muwaalaadkii ama xidhiidhintii gaalada ee lagu gaaloobayey ay mucaamala xata albeyc washira xata almusaalaxa walmuhaadana muslimiintu iyagoon taagu haynin haddii sulxi iyo hudna ay la galaan intay u awoodeysanayaan waxay u arkaa inay tahay min madaahir muwaalaat alkufaar walow magacyo kaleba ha lagu magacaabo atacaayush maca alkufaar iyo waxyaaba lamid a oo taana ay ka dhalatay waxa weeyaan in dadka muslimiinta lagu gaalaysiiyo waxaan kaba mid ahaynba muwaalaadkii kufaarta ee ilaahay uu xaaraantimeeyey muwaalaatulkufaarka ee ilaahay uu xaaraantimeeyey lafteeda inaan xaqeeda la siin oo dee iyada lafteedu waxay leedahay yani axkaam iyo aqsaam sidaynu arki doono muwaalaatulkufaar waa maraatib qaar lagu gaaloobo iyo qaar waxa weeyaan lagu dembaabayo iyo qaybo waxa weeyaan mubaaxa intaba waa leedahay waxaan markaa ku bilaabayaa muxaadaradeennan ku saabsan muwaalaadka hadal uu leeyahy sheekh fawzan xafidahu llahu tacaala hadalkaasi isagoo sawtiya oo maqalana waa inala yaallaa shariidka waxa weeyaan fataawa alculamaa fi lmuwaalaat waxaa ku duuban sheekh saalix fawzan iyo sheekh saalix ala sheikh kitabatu nuur ka qaado ka duubo hadalkan iminka aan akhriye kitaabka sheekha ku yaallaa isagoo masmuuc ood maqli karto ayaa shariidkaa uu ku duubay labada sheekhba si aada u qiimo badan ayay masaladaas waxa weyan ay uga hadleen waxaa sheekha la weydiiyey inahu bisabab alaxdaath alakhiira asbaxa bacdu lmuslimiin yuwaali lkufaar dhacdooyinkan dambe awgeed ayaa dadka muslimiinta qaarkood waxay noqdeen kuwo gaalada muwaalaad u sameeya wadalika lifatwa samicaha min bacdi talabati alcilmi fama xukmu dalik fataawo ay dalabatulcilmiga qaarkood ka maqleen ayaana arrintaas sabab u noqotay sheekhu wuxuu leey ma adunnu ana hunaaka musliman yuwaali lkufaar u malayn maayo inuu jiro qof muslim dhaba oo muwaalaad kufaarta u sameynaya manaa almuwaalaad maxabo iyo nusro jecel oo qalbiga ka jecel una nusraynaya laakin antum an ayuha shabaab almutaxamisuun lakin antum tufasiruuna almuwaalaata bigayri macnaha lakiin idinku muwaalaadka waxaad ku fasirtaan macnaheedii saxda ahaa ay lahayd mid aan ahayn fain kaana yuwaaliin fahuwa jaahil aw laysa musliman aw min almunaafiqiin hadduu qof muwaalaadkii dhabta ahayd gaalada u sameeyo dee ama waa jaahil ama muslim ma aha ama waa munaafiq ama almuslim fainahu laa yuwaali lkufaar qof muslimi muwaalaad kufaarta uma sameeyo walakin hunaaka afcaalu taxsibuunaha antum muwaalaatan walaysat muwaalaat lakiin afcaal baa jirta idinku aada isleediin muwaalaatulkufaarkii la xaaraantimeeyey ka mid tahy lakiin aan ka mid ahayn adaa sheekhu wuxuu leeyahy mithlu lbeyci washira maca alkufaar sida gaalada in wax laga iibiyo iyo in wax laga iibsado muwaalaadka muxaramka taasi ka mid ma oo gaal aad wax ka iibsatay ama aad wax ka iibisay taasi tusin mayso inaad u nusraynaysid amaba se aada qalbiga ka jeceshay gaar ahaan markaanu kaafir xarbiya ahayn wmithlu lihdaa ila lkufaar iyo sida gaalada in hadiyad la siiyo oo mid gaala hadiyad la siiyo maxaa hadiyada sekadaaba la siinaya mualafatulquluubka sekada la siinayaabay ka mid ninka gaalkaa ee gaar ahaan waxa weeyaan madaxda ama hogaamiyaha ee la rajaynayo haddii uu islaamo